somalilan waxaa maanta laga xusay munaasabadda koob iyo soddon guuradii kasoo wareegtay markii somalilan ay ku dhawaaqday gooni isutaagga somalilan ma helin aqoonsi caalami ah muddadaasi hase yeeshee madaxda somalilan waxa ay ku adkaysteen inaan laga laaban doonin gooni isutaaggaasi ama go-aanka ay ku gaareen warbixintan waxaa hargeysa nooga soo dirtay wariyaha v o eda sagal mustafa xasan
somalilan guud ahaan waxaa maanta si weyn looga xusay koob iyo soddon guurada kasoo wareegtay markii somalilan sheegtay inay madax bannaanideeda kala soo noqotay soomaaliya inteeda kale magaalada hargeysa waxay ka mid ahayd meelaha sida weyn looga xusay maalmihii ugu dambeeyey ayaa dhammaanba bartamaha suuqa magaalada hargeysa iyo goobaha ganacsiga waxaa ka lulanayay astaanta calanka somalilan kumanaan dhalinyaro ah ayaa habeenadii ugu dambeeyey ku dabaaldegayay barxadda khayriyada halkaasi oo dibu habeyn iyo casriyeyn lagu sameeyey saake hiirti waa beri waxaa kumanaan dadweyne ah ay isugu soo baxeen bartamaha magaalada hargeysa kuwaasoo isugu jiray caruur iyo ciroole islamarkaasina ku labisnaa astaanta saddexda midab ee calanka somalilan dadweynaha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa socod dheer ku maray wadada bartamaha magaalada hargeysa iyagoona halkaasi gaardaka ciyaar ku marayey waxaana sidoo kale ay salaan sharaf siiyeen madaxweynaha somalilan oo ku sugnaa goobtii loo asteeyey xuska sideed iyo tobanka mey ee magaalada hargeysa sidoo kale ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee somalilan ayaa iyaguna socod dheer kusoo maray wadada dheer ee bartamaha hargeysa halkaasi oo ay madaxweynaha siiyeen salaan sharaf waxaa sidoo kalena goobta marayay gaadiidka iyo hubka noocyadiisa kala duwan halkaasi oo dhoolotus ay ku sameeyeen ciidamada kala duwan ee somalilan goobta loo asteeyey munaasibadda xuska sideed iyo tobanka mey ee madaxweynuhu ku sugnaa ayaa waxaa ku wehelinayay xubno ka mid a golaha wasiirada saraakiisha ugu sarreysa ciidamada somalilan wufuud ka kala socota dalalka jabuuti iyo dowlad deegaanka soomaalida iyo sidoo kale hay-adaha somalilan ka taageera dhinaca dhaqaalaha waxaa sidoo kale goobta ku sugnaa qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay goobta ayaa ugu horeyn waxa uu hambalyo u diray shacabka somalilan isagoona ugu hambaliyeyey munaasabadda sanad guurada koob iyo soddonaad madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo khudbadiisa sii wata ayaa waxa uu fariin u diray madaxda dalka soomaaliya koob iyo soddon sannadood oo aynu kala maqnayn koob iyo sagaashankii ilaa maanta walaaladeen kamaynaan helin waxgarashiya kamaynaan helin garqaadasho waxay isku raacsanyiin dhammaantood inaanu nahay gobol ka mid ah oo aan naga aan odhan karin xor baanu aan sheegi karin kii horreeyey ee madaxnimo loo doortay carta lagu doortay hadda ka soo qaado ilaa kaa shalay la doortay taladaa waa ka sameeyey waaya hal qodob baanu sheegayaa walaaladeen ninkii la odhan jiray wiil waal waxaa laga hayaa wadawadayo ragga walaal wax ku dhaamo waaye haddaanu somalilan nahay haddaan ka mid ahay odayaasha soomaalida maanta ugu daaweyn ugu waaya aragsan dagaaladii waxaa soo maray annagu halkaasaanu taageernahay walaalayaalow wadnay oo wadnayo walaalo wax dhaamo garan weeye inaad nala garataan baanu jecelahay oo aydaan dilsiin somalilan farintaan u diraya waa taa madaxweynaha shalay doorashadooda nabadda ku dhacday iyo labada madaxweyne gacanta isu dhiibay aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa in ilaahay idiin barkeeyo sidaa kuwa dana khilaafka idinka jabiyana waa idinka ducaynaynaa innaguna inuu kala nabadgalon isu dacayno on waana jira ahaa baanu idinka doonaynaa kii hore iyo kii dambow sagaal mustafa xasan nuur v o e hargeysa